أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيina mحمد وعlى آله وأصxaabiه أجمعين أma bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأعراaf casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya aayadda boqol iyo konton iyo shanaad ee suuraة الأعراaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wاkhtaara muusaa wakhtaara wuxuu doortay muusaa nabiy llaahi muusaa qowmahu min qowmihi qoomkiisii wuxuu ka doortay sabciina toddobaatan ayuu ka doortay rajulan min rajulin oo ah rag ah toddobaatan nin ayuu ka doortay qowmkiisii limiiqaatinaa liajli miiqaatinaa ballantii aan u qabannay darteed ayuuna u xushay oo u doortay falamaa markii akhadathum ay qabatay alrajfatu tii gilgilaysay qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow low shi'ta haddii aada doonto ihlaakanaa halaagitaankeenna haddaad doonto ahlagta waad halaagi lahayd hum iyaga min qablu min qabli haada lwaqti waqtigan ka hor iyaga iyo wa-iyaaya anigaba atuhlikunaa mana halaagaysaa bimaa biladii kiimiyaad nagu halaagaysaa facala ou falay assufahaau kuwa waxmagaratada oo caqli gaabta ah minaa xaal ay annaga naga mid yihiin wax ay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa in hiya maa hiya maba ahaanin yacni fitnada ama ficilku ilaa fitnatuka adiga imtixaankaaga iyo cadaabkaaga maahane wax kale ma ahaanin tudillu waad dhuminaysaa bihaa fitnadaada man baad ku dhuminaysaa tashaa-u aada doonaysid watahdii waad hanuuninaysaa man axadkii tashaa-u aada doonaysid anta adigu weliyunaa weligeennaad tahay kan umuurteenna maamulayo noo gargaarayaad tahay faqfir ee dhaaf ilaahu lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru lkaafiriina kuwa dembi dhaafo kan ugu khayr badan baa tahay halkan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu aayaddan ka hadlayaa nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam toddobaatan nin oo qoomkiisa ka mida oo kuwii ugu roonaa sida uu markaa islahaa ama kuwiiba uguba roonaa ahaa ayuu soo xushay ballantii ilaahay u qabtay ayuuna usoo kaxaystay oo usoo waday meeshii markii ay yimaadeen ayaa dhulkii la gariiray oo gilgilasha buurtii baa la gilgilatay markaabuu sidan alla uu tilmaamay uu yidhi saddex qowl baa marka ku jirto yacni sababaha la xiriiro aayaddan ta koowaad waxa ay tahay in nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu amray inuu soo wado dad reer bani israa'iil ah si ay uga cudur daartaan cibaadada ay dibiga caabudeen hore waxaan usoo marnay inay dibigii caabudeen marka allah subxaanahu watacaala nebiyullaahi muusa buu amray dadkiisa inuu kasoo kaxeeyo dad kuwa ugu mudan si ay uga cudur daartaan oo ay uga towbad keenaan dibiga caabudidda ay caabudeen toddobaatan buu marka nebiyullaahi muusa uu soo xushay markii ay yimaadeen meeshii uu rabbi subxaanahu watacaala uu ku ballamiyey ayaa waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan kuu rumayn mayno haddaad muuse tahay ilaa aan alla toos u aragno markay nebiyullaahi hadalkii alla subxaanahu nebiyullaahi muusa loo waxyooday oo rabbi la hadlay bay yidhaahdeen ilaa aan ka aragno kuu rumayn mayno waxa aada sheegaysid markaas ayaa gilgilashada ay ku dhacday way suuxeen marka waana dhinteen way suuxeen markaas waa dhulkii baa la way dhaceen dabadeed marka sidaas bay aayaddu ka warramaysaa tafsiir sidaas waay ama qowl waa sidaas qowlka labaadna waxa uu leeyahay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo haaruun iyo laba wiil oo uu haaruun dhalay ayaa israacay buur bay fuuleen buurtii markay fuuleen ayaa nebiyullaahi haaruun buurtii korkeeda ayuu ku dhintay markii uu yimid nebiyullaahi muusa uu dadkiisii soo dhex galayna waxay yidhaahdeen haaruun adiga ayaa dishay waadna naga xasaday maadaama akhlaaqdiisa iyo habdhaqankiisa ou lahaa marka liin iyo jiljileec ou qabay oo isaga marka uu noo roonaayo noo jiljilcanaa ayaad naga xasaday saa darteed adiga ayuu kugu maqan yahay bay yidhaahdeen markaas ayaa waxaa ku dhacday inay markaa waa soo kaxeeyey nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyagii toddobaatan iyagoo abuu soo kaxeeyey buurtiibuu keenay nebiyullaahi haaruun ayaa waxaa la yidhi marka yaa ku dilay markaasuu wuxuu yidhi tawafaani illaahu allah i oofsaday labadaas marka waa qowl labaad midkaasna ayb kaana marka waa qowl labaad qowlka saddexaad ee aayadda ku jira waxa uu yahay waxay ahayd markii nebiyullaahi muusa la ballamiyey oo aayaddii horen soo marnay walamaa jaa-a muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuh markaa ayuu toddobaatanka soo kaxaystay markii uu soo kaxaystay oo ay hadalka alla maqleen ayay waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan saddexdaas tafsiir oo ma'huur ah baa waxaa lagu sheegaa kutubu tafsiir midii ay tahayna un allahu aclamu bisixatihaa laakiin un muhimaddu waxay tahay toddobaatan inuu kaxeeyey toddobaatankana ay buurta la gilgilatay dabadeedna sidan ay dhacday aayaddu ay tilmaamayso wakhtaara muusaa muuse wuxuu doortay qowmahu min qowmihi uu ka doortay qowmkiisa xaggooda sabciina toddobaatan rajulan min rajulin oo nin ah limiiqaatinaa liajli miiqaatinaa ballanteennii aan u qabannay darteed buuna u doortay ikhtaara laba mafcuulay qaadanaysaa mafcuulka koowaad marka waa sabciina kan labaadna waxaa weeyaan qowmahu isagana marka mansuub binasci lkhaafid waayo oo min ayaa loo qadarayaayo midka labaad ikhtaara mafcuulkeeda labaad waxay ku qaadataa min ayay ku qaadataa luqada carabiga shawaahiddeedana waa lagu hayaa iyadoo oo aan wax min ana qaadanin oo sideeda un markaa ay ku socoto macnaha haddase sabciinada mafcuulka koowaad ah wakhtaara muusaa sabciina rajulan min qowmihi toddobaatan qoomkiisii ayuu yacnii xaggooda ayuu toddobaatan ka xushay ou ka doortay limiiqaatina liajli miiqaatina ballanteenna darteed falamaa markii akhadat-hum ay qabatay alrajfatu gilgilashadii dhulkii buurtii markay la gariirtay qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow low shi'ta haddaad dooni lahayd ihlaakanaa annaga halaagitaankeenna ahlaktahum iyaga waad halaagi lahayd min qablu min qabli haada alwaqti waqtigan ka hor dibiga markay caabudayeen oy meeshooda jireen baad halaagi lahayd wa iyaaya anigana waad ihalaagi lahayd haddii aada doonto halaageenna atuhlikunaa mana halaagaysaa bimaa biladii kiimiyaad nagu halaagaysaa facala uu sameeyey assufahaau kuwa waxmagaratada oo caqligaabta ah minaa xaal ay annaga naga mid yihiin hamsada atuhlikunaa ku jirta laba macnaa lagu macneeyey hamsatu istic- istifhaamu isticlaam inay tahay oo iska ogaansho macnaheedu marka ay tahay iska ogaanshahana marka waxaa loo jeedaa ilaahu halaagaas ma dhacaa waay rabbi ow halaagaas ma nagu dhacayaa waa su-aal marka nabiyullaahi muusa uu rabbi weydiinayo oo su-aalu isticlaamin yacni waxaa kaloo istifhaamka lagu macneeyaa istifhaamu istictaaf xoogaa marka beerlaxawsi iyo istictaaf ayaa ku naxariis dalab ayaa ku jiro oo meeshaasi marka waxay ka dhigan tahay atuhlikunaa bimaa facala asufahaau minaa sufahadu waxay sameeyeen miyaad nagu halaagaysaa yacni ilaahu ha nagu halaagin ay laa laa tuhliknaa bimaa facala asufahaau minaa su-aal hadda istifhaam lagagama dan lagama rabo laakiin isticdaaf baa meeshaas ku jiro oo waxay leeyihiin nebiyullaahi muuse waaba og yahay ilaahay inuunan u qabanaynin cidda dembiga gashay maaha cid kale cid kale dembigeed inuusan u qabanaynin marka istifhaamka in isticdaaf laga dhigo waa fiican tahay isticlaam caadiya in laga dhigo oo aqoonsasho uu ka rabana ma na halaagaysaa rabbiyow oo ma dhacayaa inaad na halaagto arrintaa ma dhacaysaa inay iska tahay ama inay tahay istifhaamku istifhaamu istictaaf ay laa tuhliknaa ilaahu hana halaaginba ay tahay in hiya maa hiya yani mal faclatu falka ma ahaanin alatii facalahaa qowmii qoomkaygu ay sameeyeen maba ahan ilaa fitnatuka cadaabkaaga un waay fitnadaada imtixaankaaga ama in la yidhaha in hiya ma ahan iyadu fitnadu ilaa fitnatuka un waayaan imtiaa cadaabkaaga un waaya fitna marka la macnaynayana cadaab waa lagu fasiraa duuquu fitnatakum hada aladii kuntum bihi tastacjiluun duuquu dhadhamiya fitnatakum ay cadaabakum fitnada markay xagga rabbi ka ahaaneysana ama waa imtixaan ama cadaab ayaa laga wadaa dhinacaasna marka cadaaladay un ka tahay xagga rabbi subxaanahu watacaala nebiyullaahi muusa inuu ku dhiirado inuu fitnada rabbi uu u idaafeeyo in hiya ilaa fitnatuka inuu yidhaahdana maxaa keenay culimmadu waxay yidhaahdeen markii uu rabbi u sheegay ee uu yidhi qaala fa inaa qad fatannaa qowmaka min bacdika wa adallahum saamiriyu qad fatannaa markuu alla yidhi waaba fidnaynay taas markuu rabbi ka maqlay ayuu in hiya ilaa fitnatuka ku dhiiraday marka tudillu waad baadiyeynaysaa bihaa fitnadaadaad ku dhuminaysaa man axad tashaa-u adiga aada doonaysid watahdii waad hanuuninaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid anta adigu weliyunaa baa tahay kan umuurteenna maamulayo oo noo gargaarayaa tahay faqfir ee ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru lghaafiriin inta dunuubta dhaafto kan ugu khayr badan baa tahay waktub lanaa fii hadihi اdunyaa xasana weli warkiibaa socdo marka ducadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam waktub qor ilaahu lanaa annaga noo qor fii haadihi tan dhexdeeda noo qor tanday addunyaa adduunyada ah xasanatan xasano iyo wanaag noo qor wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana ay xasanatan noo qor waay inaa annagu hudnaa waan soo laabanay oo waan towbad keennay ilayka xaggaagaan u towbad keennay qaala waxa uu yidhi alleh cadaabii haada aladii asabtu bihi qowmaka kan aan qoomkaaga ku asiibay cadaabii cadaabkayga waaye usiibu waan ku asiibayaa bihi isaga man baan ku asiibayaa ashaa-u ay ashaa-uhu aan doonayo ayaan ku asiibaa ciddaan doono wa raxmatii naxariistaydana wasicad way u waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis meel ay cariiri ka tahay malaha ay kaga jirto fasa aktubu waan qori doonaa haa naxariistayda liladiina kuwii ayaan u dhigi doonaayen u qori doonaa yattaquuna shirkiga ka dhowrsanayeen wayu-tuuna siinayaan azakaata sakadana siinayo ama wayu-tuuna la imaanayaan azakaata wixii naftooda markaa daahirinayay waladiina kuwii hum iyaguba yu'minuuna rumaynayeen biaayaatinaa aayaadkeenna ayaan ku qorayaa buu alla yidhi waktub qor lanaa ilaahu noo qor buu yidhi nabiyullaahi muusaa fii haadihi tan dhexdeeda tanday addunyaa adduunyada ah xasanatan noo qor xasana noo qor xaalad hagaagsan caafiya cilmi naafica camal saalixa intaba waa lagu fasiray wa fil aakhirati aakhirada dhexdeedana ay xasanatan noo qor inaa anagu hudnaa ilayka xaggaadaan usoo noqonnay alcarabu taquulu carabtu waxay dhahdaa haada yahuudu idaa taaba warajaca markuu soo noqdo toobad keeno macnaha mashhuurka ahee saxiixa ahna saasaa hadda loo jeedaa inaa hudnaa ilayka jumladanna waxay tacliil iyo cillo ay u tahay ka tacliili limaa qablahu waxaa ka horeeyay cillo u tahay lianna towbata towbadu min alasbaabi alatii yaktubu allahu bihaa xasanata addunyaa waalaakhira waayo towbadu waa asbaabta rabbi ou adduunyo iyo aakhiro wanaagsan qofka ugu qoro way marka inaa hudnaa ilaykadan waxay cillo u tahay waktub lanaa fii hadihi ddunyaa xasana waayo haddaanba soo noqonnay waad noo qoraysaa waa ilaahu adduunyo wanaagsan ee aakhiro fiican inaa hudnaa ilayka marka meeshaa macnaheeda ay tubnaa ilayka waay waana meesha la yidhaahdo marka ereygan kelmadan yahuudiyadu inaa hudnaa ilaykadan bay ka timid yacni waa kuwii nabiyullaahi muusa la socday towbad keenay ayb diintii baa marka waxay noqotay alyahuudiyatu layska yidhi marka inaa hudnaa ilayka tafsiir labaadoo ma'huura jiro inaa hudnaa ilayka ay milnaa ilayka xaggaagaan usoo leexanay oon usoo janjeernay ayb ama taxaraknaa ilayka qaala wuxuu yidhi alla cadaabii haadaa kan aan ku asiibay qoomkaaga cadaabii cadaabkayga waaye usiibu waan ku asiibayaa bihi cadaabkayga man axad ashyaa ashaa-u aan doonayo ay ashaa-uhu qiraa'ada marka mutawaatirka ah ashaa-udaas waay qaar baa marka xasanulbasri iyo daawuus yay waxay ka wariyeen qiraa'o ay leeyihiin waa qiraa'o shaada oo marka ay tahay qaala cadaabii usiibuu bihi man asaaa man asaaa qofkii marka xumaan la imaadaan cadaabkayga ku asiibayaa meesha shiinkaa marka bisiin iyay akhriyeen baa la yidhi laakiin qiraa'o xataa sugan ma aha laa shuduudna uma sugnaanin walaa tawaaturna iskaba dhaaf midna uma sugnaanin bal waxaa ka faa'iideystay oo meesha soo dhex gashtay bacdi almubtadica oo muctasilada iyo waman naxaa naxwahum oo iyaga marka qaala cadaabii usiibu bihi man asaa-a waxay ka wadaan cid allaale ciddii xumaan samaysoon towbad keenin laasim in la cadaabo waay sidaasina ma aha caqiidatu ahlisunna waaljamaaca qofku hadduu xumaan la imaado muslimna ou ahaa ilaahay mashii'adiisuu ku jiraa hadduu doonana waa cadaabaa hadduu doonana waa dhaafayaa in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ee wax marka laasim ah ma jiraan walidaalika waciidka ilaahay wax badanoo qofka ugaba dhaafaaba waciidka qofku hadduu intuu dembi ku dhaco dembigana naar loo yaboohay waxaa dhici karta marka dembigaasi asbaabo uu ilaahay ku dhaafayo waciidka ka dhalanayo goodiga ka dhalanayo asbaabo lagu dhaafo ilaa toban meelahaas la gaarsiiyo oo ay towbada ka mid tahay istikfaartu ay ka mid tahay masaa'ibta qofka ku dhacaysa ay ka mid tahay shafaacada ay ka mid tahay waxyaabo badan baa ilaahay uga dhaafayaa waciidka in ilaahay qofka uu u dhaafo goodigii loogu goodiyey inuu ilaahay iska dhaafana ballanka baxya ma ahane waa naxariis oo wacdiga iyo waciidka farqiga u dhexeeyaa wuxuu yahay ballanqaadka in laga baxo waa ceeb iyo nuqsaan goodiga laakiin qofkii loo goodiyey iyadoo la ciqaabi karo in la yska dhaafo cafis baycaro ayaa lagu tiriyaa cafiskuna waa akhlaaqda fiican uuba ka mid yahay qofku hadduu qof iska cafiyo ballanaad uga baxday cid dhehaysa ma laha meeshaa marka iyada macnaheedu sidaas qaala waxa uu yidhi cadaabii cadaab yacni hada aladii asabtu bihi qowmaka kan aan qoomkaaga ku asiibay cadaabii cadaabkayga weeyaan usiibu bihi waan ku asiibayaa man axad ashaa-u ay ashaa-uhu aan doonayo waraxmatii naxariisteydana wasicad way u waasac noqotay kulla shay-in shay dhammaantiis waa u waasac noqotay oo naxariista ilaahay adduunyada shaamil waayo cid aynan gaaraynin ma laha albaru waalfaajiru labadaba naxariis allay ku jiraan aakhirada laakiin sow ma ahan fasa aktubuhaa waan qori doonaa naxariistii fasa aktubu waan qori doonaa haa naxariisteyda liladiina kuwii baan u qorayaa yattaquuna ay yataquuna shirka wa cibaadat alawthaan kuwa shirkiga iyo asnaam la caabudo ka fogaado wayu'tuuna azakaata zakadana la imaado zakada haddaad ku fasirto xaqa maaliga ah waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaa wayu'tuuna azakaata wixii nafta dahirayay la imaanayey iyo waladiina kuwa hum iyaguba yu'minuuna biaayaatina aayaadkeenna rumaynaayo kuwaasaan ayaan ku qorayaa naxariisteeda meeshaa marka ibn abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi can اlxasan اlbasriyi inuu xasan yidhi ishtaraka fi hadihi اlaaya aayaddan waxaa wadaagsaday fi dunyaa adduunyada marka la joogo almuslimu wاlkaafiru muslimka ee gaalka faidaa kaana yowmu اlqiyaamati markay qiyaamaha tahay kaanat lilmuttaqiina khaasatan naxariista alla mutaqiin bisa iskale waayo ilaahay muxuu yidhi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii waaba ka quusteen uu yidhi naxariisteyda kuwaasi gaalada kuwa gaalada fii suurati alcankabuut ayb aayaddan marka tafsiirka marka sida ka muuqatana sidaas waayo naxariista ilaahay shay walba waa u waasaco meelay cariiri ka tahay ma laha adduunyada marka la joogana gaal yanaaluha albaru waalfaajiru waalkaafiru waalmuslimu kulligooda gaaraya aakhiro marka la tago laakiin mu'minka bis ayaa iska leh waxyaabaha marka culimmada qaarkood markay ka hadlaayaan suuratu huod baan ugu tegi doonaa inshaa allahu tacaala aathaarta qaar soo aroortay oo asaaniideeda daciifka uu yahay inqidaaca uu ku jiro ee sheegayso si kastoy naarta u jirto waqti waxaa imaan doonto la xiri doono oo iyada dhanba la baabi-in doono aathaar daciif oo macnaha kusoo aroortay baa jirto bacdi alculamaana marka yacnii ay aathaartaas aad uga warbixiyeen hadalladooda marka waxaa ku jirtay ay ku xoojinayeen aathaartaas waraxmatii wasicad kulla shayin buu alla yidhi naxariisteyda wax walba waa u waasac marka naxariis cadaab joogto ah iyo naxariis waasaca say see loo jamcinaa bay dheheen marka waxaa laakiin la yaab leh aayadda wax kasii dambeeya feeri waraxmatii wasicad kulla shayin markuu ilaahay yidhi maxaa lagu darayna fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa kuwa naarta ku waaraayana tilmaantan maba qabaan ayaga marka raxmadda alle adduunyada gaal iyo muslin iyo gaalba waa gaaraysaa aakhira marka la tagana mu'min bisa iskale aladiina ytabicuuna rasuula الnabiya اlumiya aladii yajiduunahu maktuba cindahm fi اltowraati wاlinjiil fasaaktubuhaa liladiina kuwii baan ku qorayaa yataquuna aladiina kuwaasoo yatabicuuna liladiinada yaad ka sifayn kartaa aladiinadan waxaa kaloo bannaan liladiinada hore inaad ka bedeshin fasaaktubuhaa liladiina kuwii baan ku qorayaa aladiina kuwii baan ku qorayaa inkastoo bedelka laga fiican yaho yacnii fasligaas dheer waa laga fiican yahay waxaa kaloo bannaan aladiina in yacni qadci yacni lala laga dhigo oo warkii hore laga gooyo oo markaa uu noqdo aladiina hum ladiina yatabicuuna hum iyagu aladiina yatabicuuna aladiina in mubtada laga dhigana waa bannaan tahay oo khabarka marka meelaha dambe faladiina aamanuu bihi gadaashaas marka khabar looga raadiyey sidaasna waa loo icraabaa mansuub in laga dhigana fii maxalli nasbin oo qadcigana la niyeysan yaho acniya aladiina oo kale leeda intuba waa bannaan tahay aladiina kuwaas oo yatabicuuna raacayo alrasuula rasuulkii raacayo ayaa naxariista alla helaayo oo lagu qorayaa aladiina kuwa yatabicuuna raacayo alrasuula rasuulkii annabiya nebigii raacayo nebigii day al ummiya ummaddii carabta ahayd loo nisbeeyey alladii nebiga oo yejiduuna ay helayaan reer bani israa'iil hu isaga wasfigiisa ay yejiduuna wasfahu tilmaantiisa ay helayaan maktuuban xaal ay maktuuban iyadoo la qoray cindahum iyaga agtooda lagu qoray fi towraati towreed dhexdeeda lagu qoray walinjiili injiil dhexdiisa lagu qoray ya'muruhum wuu farayaa bilmacruufi buu farayaa macruufka wayanhaahum wuxuu ka reebayaa can ilmunkari munkarkii xaggiisii buu ka reebayaa wayuxilu lahum wuxuu u xalaaleynayaa alطayibaati waxyaabaha wan wanaagsan wayuxarimu wuxuu ka xarimayaa calayhim korkooda alkhabaaita waxyaabaha foosha xun ee xunxun wayadacu wuxuu dhigayaa canhum xaggooda wuxuu ka dejinayaa israhum culayskoodii iyo walaklaala xarkihii allatii xarkaha oo kaanad ahaatay hiya iyaduba calayhim korkooda ahaatay faladiina kuwii aamanuu haddaba faladiina kuwii aamanuu rumeeyey bihi bihaada nabiyi nebigan rumeeyey wacazaruu u gargaaray hu isaga u gargaaray wacazaruu weyneeyey hu nebigaa weyneeyey wanasaruuhu u hiiliyey watabacuu raacay annuura nuurkii alladii nuurka oo unsila la dejiyey macahu ay calayhi korkiisa lagu dejiyey raaceen ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanaya ah aladiina yatabicuuna fasaaktubuhaa naxariistayda waan qorayaa buu alla yihi waa qori doonaa liladiina kuwii baan u qori doonaa aladiina kuwii baan u qori doonaa ama kuwaasoo aladiina kuwii ah yatabicuuna raacayo alrasuula rasuulka annabiya nebiga raacayo alummiya nisbatan ila alummati waa la yidhi ummaddana marka umma waxaa loo jeeda carabta ama alummiya nisbatan ila alummi oo qofkaan waxna qorin waxna aqrinin oo sida hooyadii ku dhashay oo qiraaa iyo kitaaba iyo qorid midna aan aqris iyo qorid midna aan baranin isaga ayaa ummi la yidhaahdaa tilmaanta nebigu ou lahaana sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd inuu inuu inuunan waxna qorin waxna aqrinin isaga marka ceeb kuma ah inuusa waxba qorin wax aqrinin waayo inuu isagoon waxna qorin waxna aqrinin buu aada u cilmi badnaa oo wixii uu la yimid waaba ka caajiseenba khalqigii yacni xigmaddiisa iyo yacni waxyiga alla kusoo dejiyey waxa cilmi laga dhaxlay boqol yacni malaayiin wax qori karto wax aqrin karto laguma hayo xikmadna waa ku jirtaayo haddii isagu uu wax qori lahaayo wax aqrin lahaa waxaa shaki lahaa kufaaru quraysh isagoon waxna qorin waxna aqrinin bay waxay leeyihiin fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan ay dhihi jireen markaasuu alla wuxuu yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun waxay sheegaan markii yani khaybar yani waxaan ujeedaa sulxu lxudaybiya markii heshiiska la qoraayey waa tii kufaaru quraysh ay yidhaahdeen annaga rasuulullahi inaad tahay kuuma aqoonsanin tir alraxmaan iyo alraxiimna ma naqaan tir moxamed ibnu cabdillaahi qor waa kii cali marka arrintaa xoogaa gadaal iskaga celiyeyoo markiiba inuu hore ka sameeyo xoogaa ka yar daahay waa kii marka rasuulka sal ll ly slam isagaa tiray baa la yihi haddii marka isaga uu tiray sideu ku aqooday meesha uu ku qoran yahay magaciisa hadduunan waxna qorin waxna aqrinin meeshaas baa marka abulwaliid ilbaaji riwaayaadka qaarkoodna fakataba ayay ayaa ku jirtay fakataba wuxuu qoray markaa moxamed ibnu cabdillaahi fakataba kitaabo oo isaga loo nisbeeyey abulwaliid marka nebiga waa xaqiiqatan isagaa qoray hadal saas oo kale uu yidhi aad baa loogu naqdiyey dadka qaarkoodna zandaqayba u nisbeeyeen laakiin fakatabadaas isagaa amrayaa laga wadaa qofka markau wax amrana waa loo nisbey karaa isaga yaa hebel dilay marka la yidhaha qatalahu lamiir amiirkaa dilay gacantiisoo ku dilay lagama wada waa amray rasuulkaa qoray marka la leeyahay ha la qoro amray waana la qoray ta kale uminimada maba looga baxaayo hal xarafoo la qoro yani qofku inuu yacni kelmad qoro ama uu hal kelmad keliya akriyo ee uminimada ugama baxaaya xataa haddii la yidhaha isagaa qoray sidaasay marka aimadu ay meeshaas yidhaahdeen calaa kulli nebigeenna waxna ma qori jirin waxna ma akri jirin sala allahu calayhi wasalam ummadda carabtana ummad sidaa u badanay ahayd waa kii xadiidka ahaa inaa ummatun ummiyatun annaga waxaana ummad ummi ah laa naxsib waxba ma xisaabno marka tilmaantaasuu marka nebigu ou lahaa tilmaantaanaana towraad ou ku lahaa rasuulka sala alla l slam marka kutubtii hore in lagu sheegay ayaa aayaddaani ayna tusaysaa injiilna waa lagu sheegay oo mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed ayaa loogu sheegay towreedna marka waa tilmaantaa ayuu ku lahaa waxay isku dayeen marka ahlu kitaabku inay inkiraan xaasidnimo darteed laakiin de qoraxda sacab lama saari karo alladii nebiga oo yajiduunahu yajiduuna wasfahu tilmaantiisa ay helayaan maktuuban in la qoray cindahum iyaga agtooda lagu qoray ay ka helayaan mafcuul labaad waa maktuuban oo wajadada ay leedahay yajiduunahu fi towraati towraat dhexdeeda lagu qoray iyo walinjiili injiil dhexdiisa ya'muruhum jumla musta'nafa waa laga dhigi karaa waana la xaalay karaa yajiduunada waa laga xaalay karaa damiirka ku jira ya'muruhum wuxuu farayaa bilmacruufi nebiga macruufkau farayaa wayanhaahum wuxuu ka reebayaa cani ilmunkari munkarka xaggiisa wayuxilu lahum wuxuu u xalaaleynayaa addayibaati buu u xalaaleynayaa waxyaabaha wanwanaagsan wayuxarimu wuxuu ka xarimayaa calayhim dushooda alkhabaaida waxyaabaha fooshaxun meeshaan marka dayib iyo khabiif ayaa lagu kala sheegay alimaamu shaafici isaga marka wuxuu u jeedaa dayib min jihati sharci wa dayibun min jihati طabci khabiisun min jihati sharci wa khabiisun min jihati طabci labadaba marka wuxuu leeyahay sharciga wixii ou xarimo waaoo in la cuno ou xarimo waa wax khabiid ah dabciga bani aadamka caadiga ah oo aynan fidradiisu isbedelin waxa uu aada u qurunsado oo u fool xumaysto oo khabiid la ahna isaguna in la cunaa ma bannaana halkan aayaddan saasu ka istimbaaday tusaale ahaan matalan wuxuu xarimayaa alimaamu shaafici cayayaanka in la cuno waxyaabahan marka yacnii aadka nas ounan kusoo aroorin sharci ah waa xaaraan ounan dhihin laakiin la qurunsado yacni tixsiga iyo dooliga iyo waxyaabahan baranbarada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo bani aadamka dabcigiisa caadiga uu yahay oo ka yaqyaqsoodo in la cuno ma banaana wayuxarimu calayhim alkhabaaida buuna u daliishaday waxaana la fiirinaa buu yidhi dabcigii carabta markuu qur-aanka soo degayey ay lahayd weliba waxaa laga hadlayana xaalaadka naadirka oo idiraariga oo dadku hadda ay abaar daran intay ku dhacdo markaa waxay rabaanay iska cunayaan taa laga hadli maayo marka caadiga ay tahay waxa ay fool xumaystaan alimaam maaligna isaga halkan dayibka iyo khabiidka sharci bis buu ka fiiriyey oo dayib min jihati sharci khabiid min jihati sharci wacalaa haadaa marka madhabka maalikiyada iyaga waxay leeyihiin waxa sharcigu ou xarimay oo khubsigiisa sharcigu tilmaamay bis unbaa xaaraan waxa kale ma xarimayaan ayakan walidaalika marka labada madhab marka sidaasay meeshaan ugu kala duwan yihiin aayadda daahirkeeda marka la fiiriyana de waxyaabaha dabciga ou qurunsado oo uu fool xumaysto dadka aada xataa loogama waxaad moodaa inaan aada looga reebin sababta waa maxay culimadu waxay yidhaahdaan waxaan looga reebeynin si iska automaatiki ahoo dabcigoodaaba u diidaya taas in marka wax badan looga sheego looga sheego iyo uma baahna walidaalika shaaricu waxaad arkaysaa waxyaabaha qaarkood hilibka doofaarka iyo kale wou ka hadlaa inaan la cunin waxyaabaha qaarkoodna ma sheegayo hadda waxyaabahan aan tilmaamayno dooliga iyo baranbarada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah qofka in loo sheegaba uma baahanayaba sababto biabcihi baaba ka reebaya dabciga isaga uu leeyahay waasica dabciga ah ayaa diidaya wuxuu marka waasic dabiiciya ou diido qofka isagaaba iska reebayaba laakiin waasica dabciga wuxuunan diideynin la haddana khabiid ah kaas marka in aada loogu sheegay dadka u baahan yihiin marka meytada yacni baktiga waxyaabaha aan dabiixo aynan ku dhicin oo kale iyo iyo waxyaabaha lamidka sidaas oo kale neefka aan si sharciga loo gowricin iyo hilibka doofaarka iyo waa la iska reebaya waay dabciga qofka m ma ka reebayo dabciga kama reebayo kaas wayadacu canhum wayadacu wuxuu ka dejinayaa canhum iyaga xaggooda israhum culayskoodii buu ka dejinayaa culayskii saarnaa ee xagga dahaarada culaysaa ka saarnaa amaakinta iyo meelaha ay ku dukanayaan oo kale iyaga waa laga reebay inay ku dukadaan meel aan kaniisad ama biica aan ahayn waa waxaas oo dhan buu nebiga ka dejinayaayo shareecadiisu marka shareeco aada u fudud waay iyo walaklaala ayuu ka dejinayaa xarkaha allatii xarkaha oo kaanad ahaatay hiya iyaduba calayhim korkooda ahayd alaklaal waa jamcu gullin wahuwa alqeydu waa dabarka ama xarigga yacnii ad adkaantii sharaa'icdooda ku jirtayna waa nasakayaayo markaa sharci aada u fudud waxyaabahaas buu marka ka dejinayaa ayb marka diinka ilaahay dadka qaarkood waxay rabaan diin marka yacnii tasaahulka marka laga hadlaayo atasaahul iyo tashadud marka laga hadlaayo tasaahulka iyo tashadudka dadka ahwaa'dooda kuma xirno waa nisbi marka dadka qaarkood waxay iska rabi lahaayeen amar la-aan inaan waxa laga reebin waxna aan la amrin hortaada u soco waa lagu abuuray shahwadaada kor saa doonta u soco haddii marka diin la laga soo xirxiro waxyaabaha xun ee la yidhaha waxaan ma banaana waajibkan baa lagaa rabaa waa maxay buu leeyahy diintan adeyga badan diinta la adkeynayo maxay tahay buu dhahaya ilaahayna wuxuu leeyahy yaxsabu linsaanu an yutraka sudan insaanka ma waxaa laga tegayaa isagoon la amrin waxna laga reebeynin waxbaa lagu amrayaa waxna waa lagaa reebaya meeshaas marka dadka qaarkood malaaxidada waxyaabaha ilxaadka ku keeno waxaa ugu badan oo ay diimaha ula dagaalamaan diimaha waxbaa layskaga reebaa waxna waa laysku faraa iyaga marka waxay rabaan hortoyna u socda in la dhigo dad hortood u socda in laga dhigo col yacni markaa cadaawad bay diimihii u qaadeen sababtoo ah inta ka leexo waxaan ha samaynin maba rabaan in la dhigo waxaana u dhaqma sidaas dadka shahawaadkooda inay iska koraan rabo ee tashadudka wixii shareecadu ay tashadud ku sheegtana de shareecadeenna waaba ka hufan tahay oo nebigu waa ka yidhi sal l slam iyaakum waalguluwa fi ddiin waxaan idinkaga digayaa diinka in lagu xadgudbo marka diinku tashadudna ma laha oo guluwi ah tasaahul guluwi xaggii u baxayana ma laha waa wax qofka uu ku dhaqmi karo uuna ku dhowrsan karo taasaana nebiga lala soo diray sala allahu calayhi wasalam faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bihi nebiga rumeeyey wacazaruuhu weyneeyey yani yani tawqiirka ku sameeyey laba macnaa aada ugu badan wacazaruuhda tacziirka in lagu macneeyo altacziir bimacna almadxi wacazaruuhu ammaanay waayo marka macnaha labaadna waxaa loo jeedaa wacazaruuhu ay manacuuhu waxay ka celiyeen min an yanaalahu axadun bisuu'in qof inuu xumaan gaarsiiyey ka celiyeen nebiga wa sala allahu calayhi wasalam tacsiirku marka waa waa in la garab istaago oo dhibaatadii gaari lahaydba laga soko maroo laga celiyo walidaalika tacsiirtu maxaa tacsiir loogu magacaabay qofkay ka celinaya inuu dembi ku dhaco dembi ku fakado wanasaruuhu u hiiliyey oo u gargaaray watabacuu raacay annuura nuurkii aladii nuurka oo unsila la dejiyey macahu ay calayhi macada yani korkiisa lagu soo dejiyey waa qur-aanka ama wataba watabacuu raacay annuura nuurka aladii nuurka oo unsila la dejiyey macahu xaal uu yahay maciisa kaa-inan macahu ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah kuwa unbaa liibaanay sidaa nebiga u raacay sal l slam marka wayuxilu lahum اayibaati wayuxarimu calayhim اlkhaba'ih iyo nebiga in loo gargaaro loo hiiliyo qur-aankii lagu soo dejiyeyna la raaco qofka waxay ka dhigaysaa addoon dhab ah inta laga rabana waa intaas adiga addoon baa tahay taxliil iyo taxriim adiga ma lihid waxaad doontana iskama xarimi kartid waxaad doontana ma xalaaleey kartid meel aan qur-aankii iyo waxyigii alla aan ahaynna inaad raacdo laguuma ogola ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum aan soo marnay suuradda awalkeeda qur-aankiina watabacu nuura aladii unsila macahu iftiinaa laga tilmaamay waayo waxa xun iyo waxa fiican isagaad ku arkaysaa oo ku iftiiminayo jannada waxa lagu aado iyo waxa naar lagu aado acmaasha isaga kuu kala sheegayo qofka aan marka qur-aankii ku iftiinsanin mugdi buu ku jiraa xaqiiqdu marka waa taas qul yaa ayuha الnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica اladii lahu mulku الsamaawaati wاlأrd qul dheh yaa ayuha الnaasu dadow inii aniga rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii baan ahay allah subxaanahu watacaala kii uu soo dirtay baan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin alladii allihii kii uu soo diray baan ahay lahu uu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane yuxyii waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa fa aaminuu rumeeya billaahi alleh wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya annabiyi nebigii rumeeya alummiyi ee ummiga ahaayee loo nisbeeyey ummaddii carabta ahayd ayb alladii nebiga oo yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya isagaba wa kelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa kutubtii alla uu soo dejiyey rumaynaayo watabicuu raacahu isaga raaca nebiga lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu saa u hanuuntaan aayaddanna macno aada u mug weyn baa ku jiro macnahaasuna wuxuu yahay cumuumu risaala cumuumu risaalati nabiyina sal l slam nabigeenna risaaladiisa caam inay tahay bay sheegaysaa oo rasuulku carab keliya inaan loo soo dirina ummadaha adduunyada oo dhan in loo soo diray carab iyo cajamba waa loo soo diray mid guduudan iyo mid cad iyo mid madow iyo dhammaan qof sanku neefla ah oo aan loo soo dirin oo isaga risaaladiisu aynan gaaraynin oo markay soo gaarto aynan ku laasimeynin inuu rumeeyo qof sidaasa ma jiro ayb aayaddan iyo marka aayaadka naska ku ah rasuulka risaaladiisu inay caam tahay ummadihii rusushii hore rasuul walbaa qoomkiisaa loo soo diri jiray iyo dadka markaa ku xeeran ayb laakiin rasuulka sal lla ly slam caalamka o dhan baa loo soo diray wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi bashiira wanadiira marka aayadda dhahayso huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuulan iyo tan ma isdiidayaan maya aayaddaa waxay ka warramaysaa meeshii nebiga laga soo dhex bixiyey ee cidda loo diray maba maba ka warramaysa waxaa qalad ah ama jahli ah huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuulan qof inuu u daliishado nebiga carabaa loo soo diray sidee u tusaysaa aayadda macnaheedu waxay tahay alla waa kan soo bixiyey nabi yacni moxamed soo bixiyey rasuul soo bixiyey carabtii kasoo dhex bixiyey carabtaa laga soo dhex bixiyey laakiin yaa loo soo diray aayaddaas kama hadlin tanna maxay ka warramaysaa meeshay u socoto risaaladiisa waa halkee inii rasuulullaahi ilaykum jamiican kulligiin dhammaantiin ayb luqa carabi baa nebiga ayaa lagu soo diray qur-aanka uu kusoo degay dadka dhan ma ayagaa wada carab ah haddaad tiraahdidna ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa sidii ay ku gaarayso ummadaha isaga kafaalo qaaday waana gaarsiiyey waa kanaa haddaba maantaba meel walbaa risaaladii ay gaaraysaa luqaad kala duwanay ku gaaraysaa waa loo fasirayaa dadka haddii loo fasirana risaaladu way ku laasimeysaa ayb marka nabiyullaahi maxamed risaaladiisu risaalo carab ku kooban ma aha ayb qofkii sidaas ictiqaadiyana iimaankii uu nebi moxamed rumeynayaa ka maqan islaamnimadana kuma jiro qofka saas ah oo dhahaya nebi moxamed carab keliya loo soo diray qofka aami aaminsan waayo yahuuddaaba saas aaminsanayd mana aynan islaamnimadoodana yacni lama ictibaa wax islaamnimana laguma sheegin qoladii madiino joogtay nebiga intay su-aalaha weydiiyeen markuu uga jawaabay maxay ku dhaheen nashhadu anaka nebiyun inaad nebi tahay waa rume waa waa qir waa qirsannahay marka nebi inaad tahay waa qirsannahay miyay ku islaamayaan maya waxaa laga rabaa inuu qiro yahuudiga in isaga nebiyullaahi maxamed risaaladiisa in isaga ay u taallo isaga loo soo diray waajibna ay ku tahay inuu raaco qur-aanka beryahan dambe dadaa iska fasiro yani ishkaal aan jirin buu la imaanaa diintii baan kasoo dhex bixinaa buu leeyahay wa ficlan sidoo u fasiranayana waaba qaladba sidii wax waa laa luqadii carabigu kusoo degayna ma waafaqsana tafsiirka qur-aankuna ma waafaqayso marka sow qalad maahan in aayad inta qalad loo fasiro qaladkii haddana qur-aankii looga dhiga ishkaal soo laba dembiyo waaweyn soo maaha hadalka alle in qalad lagu fasiro waa dembi waxaa dembi labaad ah haddana in qur-aanka la ysaga hor keeno fahamkaas dabagaddoonsan oo aan saxdaba aan ahayn qul waxaa tiraa yaa ayuha nnaasu dadow inii aniga rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii baan ahay allah subxaanahu watacaala kan uu soo diray ayaan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican xal aad tihiin dhammaantiin alladii allihii kan uu soo diray baan ahay lahu isaga un uu u sugnaaday mulku samaawaati ciraryaalo mulkigooda waalardi dhulka mulkigiisa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane yuxyii waa noolaynayaa alle wayumiitu waa dilayaa ciduu doono fa aaminuu rumeeya billaahi haddaba alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya annabiyi nebigii rumeeya alummiyi nebigii day alummiyi ummiga ahaa ee ama hooyadii loo nisbeeyey waxna qorin waxna aqrinin ama alummiyi ummadii carabta ahayd ee ummiyada ahayd loo nisbeeyey alladii nebiga oo yu'minu rumaynaya billaahi alle wa kalimaatihi ilaahay kalimaadkiisa rumaynaya kalimaadkuna waa kutubtii hore usoo degtay marka nebigu isaga laftiisa fiiri allow rumaysan yahay allow caabudayaa rumaynayaa kutubtii horew rumaynayaa nebiga sidaasa rumeeya isaga nacam watabicuu raacahu isaga raaca mutaabac uu leeyahay nebiga sal l slam lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu saa u hanuuntaan wamin qowmi muusaa ummatun yahduuna bilxaqi wabihi yacdiluun wa min qowmi muusaa muuse qowmkiisa waxaa ka mida ummatun ummad ayaa ka mid ah ummadda oo yahduuna hanuuninayaan bilxa annaasa dadka hanuuninayaan bilxaqi xaqa ku hanuuninayaan wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadli falayo yacni xaqiina ku cadli falayo ayaa ku jiro markaa reer bani israa'iil kulligood ma wada xuk ma wada xumo oo dad ummadihiina ummad waxaa ku jirta qeyb xaqiina dadka farayso isagana ku cadaalad falayso wa min qowmi muusaa muuse qoomkiisa ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo yahduuna bilxaqi yahduuna annaasa dadka hanuuninayaan bilxaqi xaqa ku hanuuninayaan wa bihi wa bilxaqi xaqana yacdiluuna ku cadaalad falayaa ku jiraan waqaacnaahum ithnatay casharata asbaatan umamaa waqaacnaa waxaanu ka yeelnay hum reer bani israa'iil waxaanu ka yeelnay ithnatay casharata labiyo toban ayaanu ka yeelnay firqatan min firqatin oo kooxa ah asbaatan ayaanu ka yeelnay qabaa-ilo ayaanu ka yeelnay kuwaas oo umaman ummada ah ama umaman baanu ka yeelnay meeshaan marka waqaacnaadan waxay ku xidhantaha hadba macnaha laga macneeyo haddii aan waqaacnaa bimacnaa wasayarnaa aan ka macnaynana labada mafcuulkan koowaad waa hum kan labaadna itna itnatay cashra itnataydaas baa mafcuulkii labaad noqonaysa ayb asbaatan marka itnatay casharata marka la yidhaahdo oo yacni cadadka sidaanoo kale marka la yeelo xad cashara iyo wixii ka bilowdo waxa ka dambeeyo macduudka marka la waxay u baahnayd muma mumayas tamyiiz ayaa ka dambeynayay tamyiizkaasna wuxuu ahaan jiray saddex ilaa iyo sagaal inta u dhaxayso jamac xadda cashara iyo wixii kasii badanna wuxuu ahaan jiray mufrad hadda halkan asbaatan waa jamac asbaatan marka in jamac iyadoo ah jamac laga dhiga marka jamacaasi sidii jaadada waa khilaafsan yahay saa darteed baa marka waxaa la qadaraa ithnatay casharata mumayizkeeda tamyiizkeeda waa la qadaraa waxaana lagu qadaraa kelmad mufrad noqon karto siyaaquna uu tusaayo waqaطacnaahum اthnatay cashrata cashrata firqatan baanu ka yeelnay firqatan min firqatin sidaasaa marka laga dhigaya ayb asbaadan marka maxay noqonaya firqatantaa laga bedela waa bedel ayb markaad asbaadan bedel ka dhigto umamanna maxaad ka dhiga bedel bacda bedel waa banaanta luqada waa ku banaantah bedelun bacda bedelin ama umaman inaad asbaadanta ka sifayso labadaba waa yeeli kartaa wejka kale ama tarkiibka kale wuxuu yahay waqaطacnaahum in laga macneeyo ay wafaraqnaahum waanu kala bixinay waa kala soocnay in la dhaho marka waa kala soocnay haddii la yiraahdo hal mafcuulay qaadane itnatay cashara maxay noqone wal xaalayna itnatay cashara xaalo mu-awala awen oo macnuhu marka sidaanuu noqonayaa u fiirso waqaطacnaa waanu soocnay hum reer bani israa'iil baan soocnay ithnatay casharata baaligiina xaal ay yihiin kuwii gaarayo ithnatay casharata iyagoo laba-iyo toban gaarayo firqatan min firqatin iyagoo gaarayo marka ithnatay xaalaa laga dhigaa xaaladu laakiin waa mu-awala baaligiina marka lagu awilayaa ama in la yidhaha ithnatay casharata macduudiina xaal kuwa la tiriyey ay yihiin iyagoo kuwa la tiriyey xaalo ay yihiin ayb labadaas tarkiib ayaa marka meeshaa ku jiro waqaطacnaa waxaanu ka yeelnay hum iyagii ithnatay casharata labiiyo toban baanu ka yeelnay firqatan min firqatin oo kooxood asbaatan ayaanu ka yeelnay qabaa-ilo sida carabtu ay qabaa-il u leedahay reer bani israa'iil asbaad bay leeyihiin asbaatan qabaa-ilaanu ka yeelnay kuwaas oo umaman ummado ah qolo walba ay ummadba tahay wa awxaynaa waanu u waxyoonnay ilaa muusaa muusaan u waxyoonnay id waqti istasqaa oo waraab dalbay uu ka waraab dalbay hu isaga qowmuhu qoomkiisii ay isaga ka waraab dalbeen oo markaa yacnii qowmkiisu ay ku yidhaahdeen noo waraab dalab ilaahay noo roobdoon noo samey an idrib ay idrib ayaanu u waxyoonnay dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagixi ku dhufo ushaada dhagaxa ku dhufo dhagaxaani marka dhagax machuuda miya oo la yska garanayay ashcahdiye miya mase waa iska jinsiye oo dhagax uun baa lagu dhuftay usha qaar marka qisas israa'iiliyaad badan baa waxay sheegayaan dhagaxan dhagax mucayan ahoo murabac ahoo mar walba muuse wadan jiray inuu ahaa ayay sheegayaan laakiin wax daliila oo markaa ka nabad galay ictiraad ama sugnaaday ma hayno walidaalika marka alxajara dhagax iska ayb wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa muuse xaggiisa waxaanu u waxyoonnay id waqti istasqaahu ou ka waraab dalbay qowmuhu qowmkiisii ay ka waraab dalbeen an idrib ay idrib dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagixi ku dhufo fambajasad way burqatay minhu isaga xaggiisa ihnataa casharata labiiyo toban ayaa burqatay caynan min caynin oo ila ah ayaa burqadeen aayaddan hadda suurat lcraaf waa fanbajasad suurat lbaqarana fanfajarad waay abu camar isaga wuxuu yihi fanbajasad way dhididay waay marka hore dhagixii waa soo qoyey imbijaasku marka waxaa weeyaan dhidid waa soo waa waa soo fiixay oo biyo ayaa kasoo qoyanaaday markii uu dhagixii biyo uu ku dhididay oo biyihii laga arkay baa haddana burqashaa ku xigtay marka imbijaas baa horeeyay uma infijaaraa dhacay waa burqaday ka bacdi wa qiila waxaa la yidhi alimbijaasu walinfijaaru bimacnan waaxidna waa lagu macneeyey fanbajasad way burqatay minhu isaga xaggiisa itnataa casharata labiiyo toban ayaa burqatay caynan min caynin oo ila ah qad xaqiiqe ah calima wuu ogaaday kullu unaasin koox kastaa jamaaco kastaa qolo walbaa way garatay mashrabahum makaanu cabidooda halkay ka cabi lahaayeen way garteen koox walba wadallalnaa waan harinay calayhim iyaga korkooda alghamaama daruurtii baanu ku harinay wa anzalnaa waanu dejinay calayhim iyaga korkooda almanna malabkii ayaanu kusoo dejinay korkooda iyo wasalwaa hilib shimbireedkii yacni shimbirtii hilibkeedii baanu xagga kore uga soo dejinaynay zamankii ay tiiha iyo wareerka ku jireen suuratulbaqaraanna kusoo marnay qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna min dayibaati maa kii wixii yacnii macmacaanyaalkiisa ka cuna rasaqnaakum aanu idinku arsuqnay kuluu cuna min ayibaati maa kii yani ayibaadkiisii waxyaabihiisii wanwanaagsanaa ka cuna rasaqnaakum aanu idinku arsuqnay wamaa dalamuunaa ma anan dulminin walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum nafahooda un inay dulminayeen wadkur xus id waqti qiila lahum iyaga loo yidhi uskunuu dega haadihi tan dega tanday alqaryata magaalada adega wakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaysu meel shi'tum aada doontaan meel allaale meeshaad doontaan ka cuna waquuluu dhaha xidatun mas'alatunaa annaga su-aasheenna xidatun hoobin waaye yacnii dembigii inna laga hoobiyo weeyaan waxaan dalbaynoon rabno wadkhuluu gala albaaba iridda gala magaalada iridkeeda ka gala sujadan saajidiina xaal aad tihiin idinkoo sujuudayo naqfir dhaafnee marka lakum idinka idiin dhaafnee khatii'aatikum gafafyaalkiina idiin dhaafnee haddii intaa ay dhacdo hi maxaa la sameynaa sanasiidu waan ziyaadin doonaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la imaado waan u ziyaadin doonaa hadda jumladan sanasiidulmuxsiniina tii hore itisaal lama laha waayo wasanasiidulmuxsiniina lama dhihin suuratu lbaqara wasanasiidulmuxsiniina waayo itisaalaa ka dhexeeya halkan marka waawdii lalama imaanin sanasiidulmuxsiniina marka jumlo hor le waayo jumladan marka say ugu xirmee warkii hore waxay ugu xirmaysaa ka-annahu in istifsaar la dalbay waxaaye waxaa haddii ay sameeyaan ama haddii aan samayna maxaan helaynaa sanasiidulmuxsiniina muxsiniin annagaa waa u siyaadin doonaaba saasay ka dhigan ayb sidanna marka aayaddan iyo aayad suurat lbaqaraan kusoo marnay aayaddan oo kale marka macnaheeda fabadela aladiina kuwii way bedel qaateen dalamuu dulmi falay bilqowli aladii umiruu warkii lagu amray waxay ka bedel qaateen qowlan qowl ayay kaga bedel qaateen qowlka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum iyaga loo yidhi fabadela badela laba mafcuul ay u baahan tahay labadaas mafcuul midna waa wixii ay ka tageen midna waa wixii ay qaateen kay ka tageen marka waa midka ba-da la geliyo waay ficilka badela laba mafcuulow qaataa labadaa mafcuul mid kamidana waa inay ba- ku jirto kan ba-da ay ku jirtana waa midka laga tegay marka fabadela aladiina dalamuu minhum bilqowli aladii umiruu qowlkii la faray yay waxay ka bedasheenay ka bedel qaateen qowla hayra aladii qiila lahu kay ka tageen marka waa hadda bedelada mafcuulkeeda kii labada mafcuul mid baa maxduuf ah kan la qadaraayana waa midka waxay ka tageen tilmaamayan fabadela aladiina kuwii way bedel qaateen dalamuu dulmi falay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin bilqowli aladii umiruu qowlkii la faray ayay waxay ku bedasheen ay ku bedel qaateen qowlan qowl qowlka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum iyaga loo yidhi xidatuntiin xindatun bay dheheen nuun bay ku dareen badaraan rabnaa bay dheheen qofka daa'iman markuu himmadiisu ay liidato wax waaweyn iyadoo laga hadlayo macnawiyaad iyo wax uu adduun iyo aakhiro liibaantiisa isagoo ku gaari karo dadaal yar ou sameeyo ou bixiyo iyo juhdi isagoo ku gaari karo ayaa markay himmadu ka dhunto wuxuu noqonayaa qof dhuuntiisa un keliya u hadlo waxa yacnii uu ku haminayana ama shayga u muhiimsanna calooshiisa un inay iska noqoto iyo farjigiisa reer bani israa'iil marka aaday u himo gaabnaayeen war ilaahay dembi dhaafkiisa warsadaa la yidhi badaraan rabnaa bay dhaheen mas'alatunaa xindatun waa wax aada marka yacni laba shay aada u kala fog bani aadamka marka maantana sida hadda aada fiirinaysa dadka xaalkoodu weliba muslimiinta dabcigaa waa soo galay dhinac dhinacyow ka soo galay fara badan war waxaani maxaa loo sameynaa ee badara wa wax la cunaa la raadina waxaan qofkaani muxuu u sameeyey ee lacagaa ugu jirto lacag uu ka hela waxaan muxuu u sameeyey ee jegadiisaa ku jirto wuxuu ku dhacayaa yacni masaa-il waaweyn ayuu ku dhacaa ummaddiibuu khiyaana isagaa iskhiyaanayo diintiibuu khiyaanayaa maxaa dhacay haddii la yidhaahdana see kalea wax lagu helayaa la leeyahy rasuulkana salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi ina allaha tacaala yuxibu macaaliya اlumuuri wayakrahu safsaafaha ilaahay wuxuu jecel yahay umuuraha sarsare waxyaabaha hoosena waa ilaahay waa necab yahay oo liito marka qofkaani badar mar walba ma waynayo hadduu adkaysto uu diintiisa ku sabro dadnimadiisa uu ku yacni ku adkaysto rabbigiisa ou tala saarto waxa uu raadinayo waa helaan saacadaa ka xigta bisna laakiin saacaddiiba haddaynan sabri karin oo sabarkaas ayna lahayn weligeed imaamnimo iyo wanaag iyo inaan adduunyo hogaaminna lagama yaaban waayo ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'imatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wakanuu biaayaatina yuuqinuun ibnu taymiya wuxuu dhihi jiray fabisabri waalyaqiini tunaalu limaamatu fi ddiin sabar iyo yaqiinaa imaamada lagu gaaraa wax marka ay kaa xigta saacad ayaa dhuuninimada iyo yacnii hunguri weyniga iyo xirsiga oo kaa batay saacad intaan sabri weyno ayaan waxaan dhadhaminaynaa sanawaad dulligeeda marka waana ummadaani waxaana haysta taas waay ayb rasuulkana waa ka digayo maadi'baani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada lahaa min xirsi ilmar'i cala almaali washarafi lidiinihi in allaale qofka intuu damac ku jiro sayid ma noqonayo damacaa u kulamaa uu yaryahay oo qanaacadaadu badan tahayna cid ku gumayso karta male laakiin dadku marka waagii ay dadku intaanka cilmiga yaraayeen oy ka maalka yaraayeen laakiin cizatu nafsi ay ku jirtay iyo qanaaco waxa ay haystaan ay iskaga qanacsanaayeen cid walba waa ka adkaayeen laakiin marka ay damacu ou batay qanaacaduna ay yaraatay cilmi kasto iyo maal kasta ha la lahaado aaway marka isbeddel maa aaway meeshaa marka nimankaa reer bani israiil aan dabcigooda la shabihin waay waxyaabahay ku dulloobeen taa yaa yaa ka yani tanaa ka mida wadkhuluu gala albaaba iridiga yani markaa fa arsalnaa calayhim fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim iyaga korkooda waxaanu ku dirnay rijzan cadaab ayaanu ku dirnay cadaabka oo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday oo xagga sare ka yimid bimaa kaa ama min asamaa'i samada xaggeedaanu kaga soo dirnay bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay ahaadeen darteed yadlimuuna inay dulminayaan anfusahum nafahooda ama aayaadka alle ay dulminayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi